gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada mudane cumar cabdulaahi maxamed faroweyne ayaa kormeer shaqo ku tegay qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada kismaayo kuwaas oo qaarkood horey laami looga dhigay halka kuwo kalena haatan shaqadoodu ay socoto si laami looga dhigo kormeerka ayaa ujeedkiisu ahaa qiimaynta heerka uu marayo mashruuca nagaad ee dhismaha wadooyinka kaas oo wax weyn ka bedelay bilicda iyo isku socodka xaafadaha magaalada kismaayo gudoomiyaha ayaana sheegay in wejiga labaad ee mashruuca uu marayo heer gebagaba ah ayna qorshaynayaan in dhowaan la bilaabo wejiga saddexaad cumar cabdulaahi maxamed faroweyne oo kormeerkiisa ka warbixinayna waxa uu yidhi maanta waxaan kormeer ku soo marnay waddooyinkii waaweynaa ee magaalada si aan ugu furgallo xaaladeedu meesha ay marayaan taad u tihin magaalada waxaa ka socda mashruuc ballaaran oo la yidhaahdo mashruuca nagaa qaybihiisi kala duwanaa waxaa gabagaba maraya backage two two b qaybteedii isla markaasna waxaa dhammaaday backage sidii hore aan sheegnay backage one waxaan hadda rajaynaynaa maalmaha soo socda haddii alla idmo inaanu bilowno qaybta saddexaad ee waddooyinka waddooyinkaas laba qaybood weeye qaybta mashruuca nagaada runtii magaalada tan qiimo badan u yeelay bulshada reer kismaayoodna macno weyn ugu fadhiya waan ka mahad celinaynaa sida bulshada nooga shaqaysay intii mashruucu socday waxaan rajeynaynaa inay laasharaan hantidaas maguurtada ah oo rasmiga ah oo loo sameeyey saasaan dadka ku dhiirigelinayaa qaybina waa isxilqaan dadka shacabka iyo dowladda hoose ay sameeyeen oo dad badan ay lacagtooda ay ka bixiyeen si maxaa ahayd sadaaqad jaariya waxaa ka mid a waddadan dowladda hoose dhinaceeda marta ama beerta oo runtii dadku dhibaato badan ku qabeen waad ku mahadsan yihiin dadkii ka qayb qaatana waa laga mahadcelinaynaa ajka iyo xasraadaha ka siiyo welina shaqooyinkii way socdaan oo in haddii laga wada shaqeeyo waa loo baahan yahay